kaad hayaatanko geesidiidano geyigow dhitiyo geeshkiyaa nurtada ku gamaynayo kaad hayaatanko geesidiidano geyigow dhitiyo geeshkiyaa nurtada ku gamaynayo
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhammaanba akhyaarta wada nagala xidhiidhaay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu kusoo qadan doono safarkii shaqo ee madaxweynaha somalilan uu ku maray inta u dhaxaysa magaalooyinka hargeysa ilaa berbera madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo markii uu kasoo ambabaxay caasimadda somalilan ee hargeysa waxa uu xadhiga ka jaray kulliyadda ciidanka qaranka ee magaalada dararweyne intaasi kadib madaxweynaha somalilan waxa uu madashaasi salaan sharaf kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka go-aantaada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan oo kugu soo dhoweynaya furitaanka kulliyadda ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan mudane madaxweyne ku soo dhowow
madaxweynaha somalilan markii uu qaatay salaan sharafeeddaasi waxa uu kormeer ku soo sameeyey kuliyadda ciidanka qaranka ee daraweyne oo halkaasi uu si rasmiya tababar ugu furay saraakiisha ciidamada kala duwan ee somalilan madaxweynaha somalilan waxa uu midmid u galay xafiisyada fasalada iyo weliba meelaha kala duwan ee ay u hoydaan guud ahaanba ciidamada ku jira magaalada daraweyne madaxweynaha somalilan waxaa sharaxado kala duwan ka siinayay taliyaha guud ee ciidamada qaranka sarreeyagaas ismaaciil maxamed shaqale intaasi kadib xablad kooban oo lagu qabtay magaalada daraweyne ayaa waxaa kala qaybgalay madaxweynaha somalilan wafdigii ballaadhan ee uu hogaaminayay oo ay ka mid ahaayeen marwada madaxweynaha marwe aamne sheekh maxamed jirde xubno ka tirsan golihiisa wasiirada taliyaasha ciidamada iyo weliba mas-uuliyiin kale xabradaasi ugu horeyn waxaa ka hadlay taliyaha guud ee ciidamada qaranka sarreeyagaas ismaaciil maxamed shaqale waxa uu kusoo dhoweeyey madaxweynaha somalilan magaalada daraweyne iyo weliba ciidamada kala duwan ee halkaasi ku sugnaa waxaa sharafii ah inaan maanta halkan dhammaantiin idinka mahad celiyo ka qaybgalka aad nagala soo qaybgasheen xafladdan qaaliga ah ee lagu furaayey kulliyadda saraakiisha ciidamada qalabka sida mudane madaxweyne waxaa sharaf weynaya maanta inaannu halkan kugu soo dhoweyno adigoo noo furay kulliyaddii lagu tababaraayey saraakiisha ciidamada qalabka sida ee ka dalacay dhammaan ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan qaybahooda kala duwan shan iyo toban sano ka hor waxaa taliska guud ee ciidanka qaranku ka furay daraweyne dugsi lagu tababaro askarta jadiidka ah dugsigaasi iyo kuwo kale oo ciidanka qaranku leeyahay waxaa lagaga faa'iidaystay dib u habaynta iyo tayaynta xirfadaha kala duwan ee askarta ciidamada qalabka sida la baro sagaal iyo toban sano kadib aasaaskii ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaa mudane madaxweyne aad go-aan geesinimo leh ku qaadatay inaad siiso derajada ay u qalmaan xubnaha kala duwan xubnahaasoo ka kooban saraakiil saraakiil xigeen alifley iyo dabley karaamada kala dambaynta iyo niyadda birta ah ee ay ciidamada qalabka sidaa ugu adeegaan qarankooda natiijada guushaasi keentay waxaad ka dheehan kartaa goobtan aynu joogno saraakiisha ku sugan ee diyaarka u ah tababarka loo furay maadaama ay ciidamadu qaateen derajadii waxaana lagama maarmaan noqotay in loo helo kulliyad saraakiisha lagu carbiyo korna loogu qaado aqoontooda milatari si ay u gutaan waajibaadkooda ciidanimo islamarkaana lagaga saaro dhaqanjabhadeedkii muddada dheer lagu soo jiray mudane madaxweyne fadliga ilaahay taakulaynta hagarla'aanta ah ee aad la garab taagan tahay ciidanka iyo dadaal aan hakasho lahaynoo taliska guud la yimid waxaa ilaahay mahaddi ah inaad maanta xadhigga ka jartay kulliyadda saraakiisha ciidamada qalabka sidee jamhuuriyadda somalilan kulliyaddan oo aanu u dhammaystirnay qalabka waxbarasho iyo macallimiintaba difcadda koowaad waxaa loogu talagalay in lagu tababaro saddex boqol oo sarkaal iyadaoo mustaqbalka sii kordhi doonta tirada lagu tababari doonaa hirgelinteedu waxay kaalin laxaadle ka qaadan doontaa hoggaaminta iyo kor u qaadidda awoodda ciidamadu ay u leeyihiin difaaca qarankooda ayadoo iyadoo sarkaalku yahay hoggaamiyaha iyo unuunka ciidamada taasi faa'iidadeedu waxay noqon doontaa in la helo cudud ciidan oo hanan karta difaaca qarannimada jamhuuriyadda somalilan waxaa lagu baran doonaa dhammaan xirfadaha ciidamada lugta ayadoo wax waliba u diyaarsan yihiin kulliyadda hirgelinteedu waxay qayb ka tahay guulaha guulaha ay gaadhay maanta dowladda jamhuuriyadda somalilan ee aad madaxda ka tahay madaxweyne taasi oo nacab iyo nasteex mid waliba indhihiisa ku arkaayo taliyaha guud ee ciidamada booliiska ee somalilan sarreeye guuta cabdilaahi fadal iimaan ayaa isaguna si kooban uga warbixiyey ciidamada booliiska iyo weliba waxqabadkooda waxaana uu yidhi
mudane madaxweyne maadaama derajadii la qaatay waxaanu bilownay tababaro la siinayo saraakiisha ciidanka biliiska waxaana hadda tababaro ku jira toddobaatan sarkaal toddobaatan sarkaal oo isugu jira xidig leh ilaa dhamman waxaa kale oo mexerada birmadka tababar uga furay ciidan gaaraya boqol kuwaas oo aanu tayadooda ilaalinta nabadgelyada sida tababarka gaarka ah ee ciidamada ay qaataan s b u iyo r r u lagu siinayo oon hadda u bilownay waxaana siinaya macallimiintii ka soo baxday sandaafa oo ka tirsan sida hoggaanka birmadka ee ciidanka biliiska jamhuuriyadda somalilan mudane madaxweyne waxaa kale oo noo qorshaysan maadaama ciidamada kala duwan ee qalabka sida la siiyey darajadii in aanu furo kuleedii ciidanka biliiska oo ku dhex taalla dugsiga madheera oo iyadana si dhaqsaa saraakiil looga xarayn doono haddii laha yidhaahdo mudane madaxweyne waajibaadka ciidanka biliisku waa ilaalinta nafta iyo maalka bulshada reer somalilan iyo ilaalinta qaranka nabadgelyadiisa waxaa kale oy diyaar yihiin waa difaaca koodaad oo had iyo jeer marka cadow dabadeed iyo mid gudeed labadaba waajibkoodu yahay inay gacan adag oo bira ku qabtaan kana qayb qaataan mudane madaxweyne ciidanka biliiska waxaa hadda tababaro kala duwan dalalka dariska ku soo qalaqaatay xubno gaaraya siddeetan iyo dalka gudihiisaba kuwaas oo ku soo qaatay waddamada u k etoobiya uganda iyo jabuuti oo dhammaantood u kala baxaya saraakiil iyo qolada loo yaqaan county service oo baaris la baray mudane madaxweyne waxaa kale oo hadda dhismihiisu socdaa dhismo casriya oo laga dhex bilaabay qaybta baarista derbiyada oo ay leeyihiin kooxda loo yaqaan county terroris haddaan mudane madaxweyne wax yar kaaga taataabto iyo waajibaadka ama waxqabadkii ciidanka biliiska ee sideedda bilood ee aynu ku jirno dalka waxaa ka dhacay labaiyo toban kun sideed boqol iyo shan iyo toban kiis saddex kun laba boqol iyo toddobiyo soddon waxaa la horgeeyey maxkamad kun laba boqol iyo toban waxaa ku dhacay xukun lix kun iyo laba boqol waxaa lagu dhameeyey si gaaban sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sideedna waa baaristooda ayaa socota mudane madaxweyne sideedda bilood haddaan warbixin koodan kaa siiyo dilalka ka dhacay dalka waxaa ka dhacay afartan waxaa ku dhintay afartan iyo saddex qof waxay ciidanka biliisku gacanta ku dhigeen soddon iyo toddoba waxaa baxsaday saddex gacan kudhiglo keliya oo iyagana baadigoorkooda lagu jiro hadday aan iyar ka taataabto sideeddaa bilood madaxweyne shalarkii ka dhacay dalka waxaa ka dhacay kun afar boqol iyo afartan shay waxaa ku dhintay siddeetan qof waxaa ku dhaawacmay kun iyo sagaashan iyo lix gaadiid siddeed boqol iyo toddobaatan iyo toddoba khasaare xoolaad boqol koob iyo afartan khasaare dhisme boqol saddex iyo soddon guri maadaama mudane madaxweyne ay cadceedna tahay saraakiishuna cadceed fadhiyaan waktiguna kooban yahay waxaan hadalkaygii iyagoon waxqabadka ciidanka biliiska jamhuuriyadda somalilan aanu ahayn wax koraa lagu soo koobi karo taliyaha guud ee ciidamada asluubta sarreeye guuto maxamed xuseen faarax xiiran ayaa isaguna si kooban uga warramay muhiimadda ay yeelan doonto tababarkaasi madaxweynuhu u furay ciidamadii kala duwanaa ee darajooyinka qaatay waxaanuu hambalyo u diray ciidamada qalabka side ee somalilan isagoo arrimaha si faahfaahinayna waxa uu yidhi waxaan sana halka usoo warmarinayaa dhammaan saraakiisha dadacday ee ciidamada kala gaarka ka tirsan waxaan usoo jeedinayaa salaan kaliya laaf kasoo gooday ama ku hadlaya magaca ciidanka asluubta waxaan leeyahay sanadka sanadkiis kale in la gaarsiiyo waxaan kaloon codsanayaa maadaama kulliyadan ay tahay tii ugu horreysay ciidamadu ay galaan mustaqbalka inay noqoto mid tayo leh oo ballaaran oo dhammaantooda u anfacda insha allahu waxaan ku tali jirnaa madaxweyne inaan ka tarsoorkaano asluubta haddii ilaahay ka dhigo inaan onana ku darsanno kuwaasoo noqon doona xidigle ilaa kabta ugu dambayn waxaan salaamayaa ciidanka dhammaan waxaan leeyahay mustaqbalku kuliyadda ha noqoto sida kuleediyoo kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee somalilan mudane axmed xaaji cali cadami ayaa isaguna soo dhoweeyey tababarkaasi waxaanuu hambalyo u diray madaxweynaha somalilan oo uu ku tilmaamay shakhsiga keliya ee ku dhiiraday inuu bixiyo darajooyinka kala duwan ee ciidamada somalilan qaran adkaaday oo dhibaatooyin badan cid walba xaasirtay oo cirka lagala dagaalamo dhulka lagala dagaalamay laakiin naftu ka bixi weyday baynu nahay ummad adkaatay oo ciidankeedii qaran iyadaan cidina saacidaynin darajooyinkii u samaysay oo dagaal gelinaysa nabaddana odhanaysa daafaca baynu nahay nicmadaa ilaahay ilaahay wuxuu yidhi lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid ilaahu taa inagahay waayo waynagu badan yahay dadka nicmada diidaya qaar baa odhan doona magaaladii hargeyso asaaka ka nimi sir la qabtayba ma jiro sir la qabtay saraakiin timina ma jirto shantan boqol xaggay ka keeneen kubaryaalka xaggay ka keeneen inagii baalug sadabadeedii iskaga taagan imtixaanka adagna waa ku jiraa dabadiyo gudana waa laynagala dagaalamayaa waxaan soo waxaan ku soo khatimayaa khudbadayda waxaan ku khatimayaa shicir carabiya oo nin la odhan jiray nin ciraaqi ah oo falasuufa oo amiira shucaraa mar la baxay oo lutfi xiisa la odhan jiray bal sidaasi leeg dalkiisa ka shakiyey oo wuxuu arkay inaanay ummaddii midaysnayn marka wuxuu tiriyey oo khilaaf badani jiro wuxuu yidhi laa tadlimanna idaa maa kunta muqtadiran fadulmu aakhiruhu ya'tiika binnadami tamuutu caynaaka waalmadluumu muntabihun yadcuu calayka wa caynullaahi lam talmi isha ilaahay ma seexato mar walba way soo sheegaa haddaad dulmi gashay oo aad qarsanayso iyo haddaad tabaneeyo la faqayso oo gidaar hoosta geysay ilaahay waa ku arkayaa wax walbina waa u muuqdaan ummaddankanu waxay ku caanbaxday wadaniyad bay lahayd waxay halkaa ku soo gaadhayna waa wadaniyad wadaniyaddeedii wax kasta duufaan kastoo dhacaysa wax kastoo jira duufaan wadaniyaddeedii mid baabi'i karta howlyari ku baabi'i karta ma jirto jiil walba jiilkuu ka dambeeyo wadaniyadii buu xambaarsan yahay ka labada dal oo haddana dooda badani ka dhacdo ka isu geeyey oo mideeyey oo ta u horraysa xoreeyey oo ta kale ku beetay waa somalilan waxaan u mahadnaqayaa dahweynta saxaafadda maanta wayna mutaysteen waxay aada u ixtiraameen aan ugu mahadnaqayaa oo ay qiimaheeda garteen darajadaa ciidamada la siiyey way ka nabad gasho way ammaan geliyeen aad bay u ammaan geliyeen aad bay u ammaan geliyeen waana ku ammaanan yihiin ciidankuna wax wax la gasho oo ka qaalisani ma jiro waa ragga ayna daafacaya waa ragga aynu soosyaadkooda inagu ku hurdaa aad iyo aad bay u mahadsan tahay saxaafaddu halkaasood ka sii wadaan oo wixii qadiyad weynna oo qadiyad qarani oo ficil hoose lahayn inaad meel uga soo wada jeesataan madaxweynaha somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilanyo oo si rasmiya u furay tababarkaasi ayaa isaguna waxa uu ka warramay muhiimadda ay ciidamada u yeelan doonto waxaana uu sheegay madaxweynaha somalilan in tababarkan ujeeddada ka dambaysa ay tahay sidii ciidamada qaatay darajooyinka loo bari lahaa anshaxa iyo weliba kala dambaynta ciidannimo madaxweynaha somalilan waxa uu ka hadlay oo kale shirkaddii channel energy madaxweynaha somalilan isagoo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yidhi waxaan aada uga fara aada ugu faraxsanahay saraakiisha ciidamada kala duwan ee ay ka muuqato haybaddii ciidannimo hanaankii darajada ee hoggaaminta iyo kala dambaynta ciidanku ciidamadu waxay ka mid yihiin astaanta qarannimada waxayna dalka u leeyihiin muhiimad weyn oo aan la-aantood dawladnima jiri karin annagoo ka duulayna mudnaanta ciidanku u leeyahay qaranka waxaana xukuumaddana ay kow qaaday mushaarkii sanadkii nooga horreeyey yaanu kordhinay boqolkiiba boqol iyada oo ay nootii la qabyo aada u badan dhaqaalaha dalkuna aada u hooseeyo deen cuusna nalagu lahaa khasnada dowladduna ay madhnaadeen waxaad og tihiin qalabka iyo saanadda aanu ciidanka ku soo kordhinay oo gaadhaya boqol iyo koob iyo labaatan gaadhi waxaan u howlgallay sugidda tirada ciidanka dhabta ah ee ciidanku qar ee ciidanka qarankani haysto iyo iyadoo aanu ka saaray in ka badan sad- laba saddex kun oo caagla ahaa taasoo aanu ku bedelnay halkoodii ciidamo cusub oo hawlgeliyey oo la hawlgeliyey waxaanay ahayd hawl culus oo aanu ku ammaanayno saraakiisha iyo mas-uuliyiinta ka shaqeeyey darajada ciidanku waxay ka mid ahayd himiladii qaranka waxaana ahayd higsigii xisbigayagii aanu ballan qaadnay xilligii ololaha doorashada aanu ku jirnay waxaan ku faraxsannahay in riyadaasi ay dhabowday oo aanu maanta kumanaan ciidamada kala duwana ay qaranku ku lubisan yihiin darajadii waxaan jecelahay inaan idin- inaan idin dareensiiyo dadaalka la geliyey darajada iyo iyo iyo diyaarinteedu mahe wax hawl yar arrin fudud may ahayn ee waxay idin ee waxay waxaynu idin idiin hurnay annaga oo ogsoon kaalinta aad qaranka kaga jirtaan maanta waxaa laydin diyaariyey kulliyaddii saraakiisha ciidanka oo loo qorsheeyey inay dalcaddii ugu horreysay ee tababarka saraakiisha uu maanta ka ee, ka bilaabmo ee, jaamacadda tan sidoo si loo helo ciidan aqoon leh oo qaran gebagabadii waxaan jecelahay inaan kelmad ka idhaahdo arrinta shidaalka jinaal ee shidaalka iyo diyaarinta iyo iyo diyaaradaha ethoopia airline arrintanoo ay eh, mas-uuliyiinta mucaaradku eh, tilmaamo khaldan ka bixiyeen bulshadana ay ku soo dhex tuureen hadallo aan la hubsan aflagaada aan loo eh, loo miidhaan dayn iyo eh, mararka qaarkood oo ay ku- eh, ku baaqayaan hadallo ay qarnimada waxyeelo ugu dhimayaan nabadgelyada iyo dalka ay eh, mugdi ka gelinayaan walaalayaal shirkadda jiraal may bixin waxaan leeyahay gelyadina ilaashada ciidanka la shaqeeya caawiya isbarbartaaga isku duubnaada oo qarnimada u midooba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
intaasi kadib madaxweynaha somalilan iyo wafdiga uu hogaaminayay waxay u soo boqoleen magaalada berbera madaxweynaha somalilan intii uu ku guda jiray socdaalkiisaasi u dhexeeyay magaalada hargeysa iyo berbera waxa uu kormeere kala duwan kusii sameeyey dib u dhis ballaadhan oo lagu sameynayay meelo ka mid a jidadka u dhexeeya magaalooyinka berbera iyo hargeysa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilanye iyo wafdiga ballaarana uu hogaaminayey waxay ku hakadeen duuxa weyn ee dacar budhuq madaxweynaha somalilan waxa uu madashaasi faataxa uga akhriyey guud ahaanba shacabka somalilan ee kala duwan ee ku geeriyooday dooxaasi islamarkaana kuwii u qaaday roobabkii kala duwanaa ee halkaasi ka da-ay gaar ahaana dooxyadii soo rogmaday wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee somalilan mudane xirsi cali xaaj xasan ayaa madaxweynaha warbixin ka siiyey dhismo ballaadhan oo laga hirgelinayo dooxa dacar budhuq labadiisa dhinac wasiirka madaxtooyada ee somalilan isagoo arrimahaasi ka hadlayay waxauu yidhi madaxweyne halka waxaan ka samaynaynaa check point koonahan iyo koonaha kale loogu talagalay inay inay in lagu xayiro gaadiidka lagu joojiyo marka daadku socdo ilaa daadku dhaafo inaanay inaanay gudbin gaadiidku oo gaadiidka halkan ilaa daadka yani waxaan gawaadhida gaadiidka qaadayna ama cid wax yeelayni uu noqdo marka dee waa toga dacarburuq oo dad badan qabo oo laba suldaankii ugu dambeeyey labada koone koonahan iyo koonaha labadaba waa laga xidhayaa marka daadku yaraado unbaa loo ogolaanaya ha marka halkan waa istabtii yani loogu talagalay check pointkii baa laga wadaa madaxweynaha somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo ayaa isaguna waxa uu ka hadlay muhiimadda ay yeelan doonto labadaasi dhismood ee laga hirgelinayo dooxaasi dacar budhuq
horta dadkii halka daad ku qaaday naxariista janna ilaah ka warabshay walaweyn magaca waaweynaa Ee, halista ay meesha loola weyno aragnay marka had iyo goor marka dhibaato xaggaasi timaado waxaa loo baahaya in jawaabteeda la helo oo tallaabo laga qaado si dadka aan dib dambaysa waxaas kale inugu dhicin ama intii la nabadgelin karaya la nabadgesho ilaah waxaa ka baryayaa inay ino noqoto inoo shaqaysa oo aan dhibaato dambe dadka ahayn laga soo gaadho halka kale dhibaata markay timaado unbaa la fahmaa wixii la samaynayo wixii lagu sixi karay insha allah waxaan rajaynayaa inay noqoto mid nabadgelyada ee halka kale aynu marayno wax ka tartaa oo aan dad badan oo qiimo lahayn nagaga dhiban insha allah tacaala madaxweynaha somalilan mudane axmed maxamed maxamuud shiilaanya iyo wafdiga ballaadhan ee uu hogaaminayey waxaa si weyn loogu soo dhoweynayey deegaanada dacar budhog abdaal lafaruug darigodle iyo weliba xamaas waxaana sacab calanka somalilan iyo weliba halkudhigyo ay ku dhawaaqayeen ku soo dhoweeyey dadka deegaanadaasi deggan akhyaarta wada nagala xidhiidha waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkaasi gaarkaan idinka diyaarinay safarkii shaqee u dhexeeyey magaalooyinka hargeysa ilaa berbere ee madaxweynaha somalilan uu hogaaminayey wafdigaasi barnaamijkan mid lamida intaan ku kulmi doono axmed saki daar xasan iyo cabdilaahi cali sidoo dhammaantiiba idinku dhaafaya kulanti dambe oo xiise leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu